بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل كان فصل المؤمن قفك مؤمنك مأمور ومثل فريق bficli lma'muuri kii las faray samayntiisii iyo wa tarki اlmaxduuri kii laska reebay samayntiisii waالsabri iyo sabr cala almaqduuri kii la gadiray dushiisii lagu sabro ayaa la amray waay muminka waxaa la amray saddex shay qof kastoo mumina waxaa la amray saddex shay qof kasto idima qoray maxaa idin qora haye almuuminu qofka muuminka ah ma'muurun waa mid la amray oo la faray maxaa la faray bificli اlma'muuri kii las amray samayntiisii kii in la sameeyo las amray samayntiisii waa la amray waxaan ha la sameeyo kii la dhahay inuu sameeyo waa la amray isagana wa tarki اlmaxduuri kii lasku diiday oo laska nahiyey oo laska reebay ka tagitaankiisiina waa la amray wixii laisku diiday in la sameeyana inuu ka tago waa la amray waay waxaan waa xun yihiin ha laga tago yaa la samaynin wixii la dhahay inuu isagana ka tago waa la amray wa sabrin waa la amray sabr inuu ku sabro cala almaqduuri kii la qadaray korkiisa waay wixii asaga ku dhacaan oo masaa'ib ah inuu ku sabro waa la amray haddana idan muxuu la amray qofka muuminka ah saddex shay soo maa ficlu lma'muur tarki lmaxduur wاsabr cala lmaqduuri qaala allah ilahi wuxuu dhahay tacala sarey yaa ayuha hooyaay aladiina qordaasoo aamanuu iimaan laga helay oo rumeeyey hee isbiruu sabra isbiruu sabra sabra waxaa soo galaysa marka saddex shay sabrun cala almasaa'ibi wa cala alawaamiri wa cala alnawaahi waay intaba way soo galaysaa isbiruu sabra maxaa lagu sabra cala almasaa'ibi masiibooyinka dushooda ku sabra wa cala alawaamiri wixii las amray dushoodana ku sabra wa can innawaahi wixii laiska reebayna he xaggooday ka sabra inta bay soo galaysaa saddexdiiba hee saddexdiiba meeshan ayaddan waa ku jirtaa sabarkas biruu waa saddexdaba soo galayaan ficlu lmaamuuri waa soo galaya tarki lmaxduuri waa soo galaya tarki lmaxduuri maxaa waay wixii la nahiyey soo ma almasaa'ibna asabru cala alqadari almaqduuri almaqduurka maxaa laga wadaa almasaaib way soo maa masiibooyinkii lagu sabro waay idan saddexdiiba waa soo galaysa isbiruu sabra wasaabiru sabartima gaalada ee la sabartima waraabituu dhufeys gala dhufeys gala waay dhufeys ee gala cibaadada dhexdeedii ku dhufeys gala waay warabidu ay adiimuu aaaca ayaa laga wadaa adiimuu daaima aacata aacada daa'ima weligiini daacada ku guda jira oo ku jira cibaadada dhexdeed waay adiimuu ay adiimuu aaacata waay idan dhufeesgal dhufees waa lagana soo ma horta sidaas waraabidu dhufeesgala wattaqu llaha ilaahay ka baqa lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibantaan intaasi markii laydinka helo waay wa qaala ilaahay wuxuu dhahay innahu sha'ni ah man yattaqi qofkii ilaahay ka baqo innahu sha'ni ah man yattaqi qofkii ilaahay ka baqo waay taqwadan maxaa soo galaysa ficlu lmaamuuri oo وترك المحظور ولا بضبط فعل المأمور iyo وترك المحظور oo ويصبر صبر maxaa soo galaya المقدور سما saddexdii bay ku jirtaa مقدورkii waa soo galay ويصبر إنه شانيا من qofki يتقي إلaahay ka baqa oo ويصبر صبر فإن الله alle لا يضيع way mal dayacayo أجر المحسنين way inahu shaniya man qofkii yataqi ilaahay ka baqo oo wayasbir sabro hee fahuwa muxsin waay ninkaas muxuu noqonaya muxsin fahuwa muxsinu waa qof muxsin ah waay he fa ina allaha lana laa yudiicu ma dayacayo ma luminayo ajra almuxsiniina muxsiniinta ajarkooda ma luminayo ninkaas waa muxsin wa qaala ilahay wuxuu dhahay can luqmaana luqmaan xaggiisii iyo shanigiisii wuxuu ka dhahay wiilkiisii la hadlaayo luqmaanka yaa bunaya wiilkeygiiow aqimi salaata salaada og horta salaad hee og waay salaad markii aada oogto ee waxaad helaysaa inaad ka tagtid wixii xun inaad samaysid wixii wanaagsanoo daacaa fa inahaa tanha can ilfaxshaa'i walmunkari markii salaad aada oogtid amarkii macruufkana aada naftirkaada aada qaadatid munkarkana naftirkaada aad ka reebtid kheyrkaada u gudub oo ayagana far maxaa faraysaa macruufkii ka reeb maxaa ka reebaysaa munkarkii kheyrkaada waay yaa bunaya wiilkeygiiu aqimi salaata salaada og wamur far bilmacruufi macruufka far wanha reeb can ilmunkari munkarkana reeb waay idan maxaa waay amarkii fi waamur bilmacruufi maa waay ficlul maamuur waay wanha can ilmunkarina tarkul xuduuri wasbir على ما أصابك أنا الصبر على المقدور يصاب إن ذلك أفر شيء وفرمك أفر شيء إن ذلك نيهو كا صلاة لا لو لو لو معروف إلا فره منكر إلا ريبو هذا لو صبره من عزم الأمور أمور مدري واجب كأوي من عزم الأمور umuurta mideedii waajibka way ee min waajibaati lumuuri way ama umuurta mideedii ee loo qasdaayo way ama umuurta mideedii ee sawaabka way inta waa dhihi karaa wa qaala ilahi wuxuu dhahay wabashir u bashaare nebi maxamed oo asaabiriina ku sabrayaan maxay ku sabrayaan he saddex shay way sabrun cala lmasaa'ib wa sabrun cala alawaamiri wa sabrun canil hee nawaahi intaba way soo galaysaa u bashaare wamaamuurun waaye muuminkii mid la amray waay haddana fii jaanibi daacati daacada dhinaceedana dhexdeed waxaa la amray bilikhlaasi walistikfaar qofka muuminka haddana dhinaca cibaadada markii la fiiriyo dhinac daacada markii la fiirsho laba shey la amray laba sheey ayaa la amray wamaamuurun waayo mid la amray waay qofka muuminka fii jaanibi daacati daacada dhinaceeda markii la fiirshon la fiirshana bilikhlaasi ayaa la amray ilaahay inuu su daacada u saafagareeyo walistikfaari ayaa la amray ilaahay inuusa dembe dhaaf weydiisto qaala allahu ilahi wuxuu dhahi tacaala saraya faclam ogow nebi maxamedow annahu shani ah laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudo a inuusan jirin ila allaahu allah mooyaane ikhlaaskii waay qofkii intaasii qiro camalkiisi ilaahay keyrkiisii lama doonaayo soo ma wastakfir waa kaas dembidhaaf dalabkiina ikhlaas markii aad la timaadid haddana waxa laga rabaa dembidhaaf inaad raadisid wastakfir dhaafitaan dalab waay asiin wataa yadulaani lialab soo maa asiin wataa lialab waay qaaliban wastakfir dhaafitaan dalab lidambika dembigaaga dhaafitaan u dalab u dalab waay u dalab lidambika dembigaaga dhaafitaan u dalab oo in lagaa dhaafo dembigaadii hee dalab waay walilmuminiina muminiintani dembi dhaafo dalab walmuminaati muminaadda oo dumarkaana dhaafitaan ilaahay u weydiiyo waay in looga toobaa marka dhaafitaanka laba mid ka mid ayaa ilaahay looga weydiinaya dembi dhaafka ima bitarki lwaajib oo ficli muxaram labadaas aba soo maa ima bitarki lwaajibi ima bitarki waajibin aw ficli muxaramin marka qaarna hee taqsiir iyo tafriid waa dhici kartaa sida noo imaan doonta in loo dalbo waqaala ilahi wuxuu dhahay anlaa tacbuduu ha caabudina ila allah allah mooyaane ikhlaaskii waay inanii anagu lakum idinka minhu alla xaggiisa nadiirun idinka digayaa wa bashiirun aan ahay mid ee idinka bishaaraynaayana wa an istakfiruu dembe dhaaf weydiiya dalba rabbakum rabbigiini dembe dhaaf ka weydiiya oo ka dalba waay min adembi almaadi uma tuubuu towba keena ilayhi ilallahi xaggiisu towba keena fi lmustaqbali waay waan istakfiru dembi dhaafki dalbkii waay ikhlaaskii iyo allaa tacbuduu ila allah waay waan istakfiruuna dembi dhaafki waay waan istakfiruu dhaafataan weydiiya dalba ka dalba rabbakum rabbigiini min adembi almaadi dembigii horay aad u samayseen ilahay dembi dhaaf weydiista uma tuubuu u toobadkeena ilayhi ila allah ilahay haggiisina us toobadkeena fi lmustaqbali waay markaas wixii markii aad joogtaan wixii ka dambeeya ilahay hee u toobadkeena qaala ilahay wuxuu dhahay tacala sare qul dheh nebi maxamedow inamaa ankelamaani an anigi basharun aan ahay bani aadam waaye bashar aan ahay bashar bani aadam aan ahay malaa'ig ma ihi jinni ma ihi waa bani aadam waaye bashar aan ahay bashar basharo bashara bashar basharun laa kal bashari lama dhihi karo laakiin basharun laa kal bashari hee lama dhihi karo waxay noqonaysaa ciise dad way dadna maa ilaaho waay wuxuu shiibahay qofkii saadaho nasaar warkood ciise ay ka dhaheen bashar waa bani aadam laakiin wuxuu la dheeryahay dadka waxyi iyo risaalada inamaa ankelamaani anaani basharun aan ahay milukum idinka oo kale ah yuuxaa waxaa la ii waxyoonaya ilaya xaggaygii anama ankelamaana ilaahukum ilaahagin ilaahun inuu yahay waaxidun waaye ikhlaaskii waay fastaqiimuu toosnaada ilayhi ila allah ilahay haggiisa u toosnaada wastakfiruu dembe dhaaf dalba hu allah istikfaarkii waa kaas idan qofkaas qofka muminka mar walba daacada dhexdeeda hee maxaa la amray laba shay kow alikhlaas labo alistikfaar wa qaala nabiy wuxuu dhahay nebiga sala allahu alayh waala alihi wasalam yaa ayuha nnaasu dadow tuubuu towbadkeena ilaa rabbikum waajib waay tuubuu amar waay tuubuu towbadkeena ilaa rabbikum rabbigiini xaggiisii towbadkeena wixii aad samayseen ka towbadkeena hadda kadibna ha u laabanin waay markaas kadibna ha u laabanin maxaa yeelay fayni aniga atuubu waa towbadkeenaya oo ilayhi ilallaahi alla xaggiisii filyowmi maalintii gudaheeda miata mara boqol jeer waay nebigo dembigiisa kii hore i kii dambe la dhaafay haddii saas samaynaayay ummaddu xaggay joogaan baa xaalkeeda waa in la badiyo toobada marka wa qaala ilahi wuxuu dhahay ee nebiga dheh wa qaala nebigu wuxuu dhahay innahu la yuqaanu calaa qalbii innahu shani ah la yuqaanu waa la daboolayaa calaa qalbii qalbigay dushiisi xadiidkan fasirkiisii culimada soo khilaafeen qaar ka mid waxay dhaheen waa min almutashaabihi laa yajuusu alkhawdu fiihi ay dhaheen wuxuu ka mid yahay mutashaabih laa yajuusu alkhawdu fiihi in la dhexgalaba ma banaana qaarna waxay dhaheen min almutashaabih ma ahaae waxaa laga wadaa hee qaynka waa daboolitaan nebiga qalbigiis waa la daboolayay ummadiisii arrimaheeda ku mashquulitaanka ku mashquulay darteeda laga wadaa rayn ma aha wاlqaynu calى اlqalbi duuna الrayni calayhi shaarixu leeyahay ma jeeda wاlqaynu daboolka calى اlqalbi la daboolayo duuna الrayni raynkii sokodiisii waaya calayhi qalbiga hee la daboolayo kalaa bal raana iyo qaynku way kala duwan yihiin waxaa sok hooseeya ee qaynka waay nebigu marka qaynkaa ku sifoobay laakiin raynka maya tan aayadda lagu sheegay qofka qalbigiisa inuu madoowaanayo nuqtatun sawdaa ku dhacayso ilaa sii ziyaadayso qalbiga dhammaantiisa ee daboolmayo kalaa bal raana calaa qulubi ma kan yagsibuuna gaarayo kaas maaha kan nebiga lagu sheegaayo marka nebigu waa mashquula qalbigiisa hoogaha ummaddiisii hee arrimaheeda iyo shu-uunteedii iyo arrimaheeda ku mashquulsanaa ayaa qalbigiisii la daboolama kadibna hee waa soo laabanayaa ilaahay haggiisii u laabanaya waay inahu shaaniyan la yuqaanu waan la daboolay calaa qalbii qalbigayda wainii aniga la astaqfirullah ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya fi lyawmi maalintii miyata mara boqol jeer waay akhrajahumaa muslimun labada muslimiin soo saaray warawa albukhaari an abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu alayh waala alihi wasalam yaquulu wallahi ilaahay baan ku dhaartay lian inii anigu la astaqfirullah ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya waa tuubu ana towbadkeena ilayhi ilallahi fi lyawmi maalintii akthara wax ka badan min sabciina mara toddobaatan jeer wax ka badan wljaamicu midka jamcina lihaada warkan lasoo sheegay oo dhan waxaa waaye annahu shaaniyan laabudda waxaa laga maarmaaraa fi lamri arrinka dhehdiisii amarka waay min aslayni amarka wixii las amray laba arrimooda laga maarmaana laba asal walaa budda fi lqadarina min aslayni ayda runtii lasoo sheegay dhammaan markii lasoo ururiyo laba qaybood waay amarkii laba asala laleeyahay amarka wuxuu leeyahay laba asal qadarkina wuxuu leeyahay laba asal waay ama waama alaslaani labadaas saloo fi lamri amarka gudihiis ahaadeen fahumaa labadaasi aslun asalku qabla alcamali ayaa laska rabaa camalka samayntiisii ka hore laska rabaa waxaan samee haddii lagu dhahay laba asala loo fiirinaya mid camalkii samayntiisii ka hora laska rabaa midna kadib baa laska rabaa kii qadarkana qadarka isagana ka hortiisa la rabaa mid midna ka dambe intaas isagaa sheegi doona musanifka raxmatullahi alayh aslun asalkoo qabla alcamali yaa laska rabaa aw amase muqaarinun waa mid la xidhiirsanaayo lahu camalka la xidhiirsanaya ama waa ka horey amase waa la xidhiirsanayaa wahuwa kaas asalkaas waxaa waaye alijtihaadu dadaal waay dadaal waay oo maxaa lagu dadaalayaa fi limtithaali fartoonashada dhexdeeda in lagu dadaalo cilman cilmiga la fartoonaanayo iyo cilman cilmi ahaan loogu dadaalo barasho iyo waa camalan camal ahaan loogu dadaalo ku dhaqan wixii lagu amray horta maxaa laga raba marka hore inaad aqoon u yeelatid kadibna aad ku camalfashid wixii lagu amray fayajtahidu ninkii waa dadaalaya fi lcilmi iyo ku dadaalaya aqoon inuu u yeesho bilaahi alla tacaala sare wa asmaaihi asmaadiisi wa sifaatihi sifaatiisi wa axkaamihi axkaamtiisi waaye caqiidiyo axkaam labadaba uma kadib yacmalu waa shaqaynaya ninkii bimaa ku shaqaynaya yaqtadiihi keensanaya dalika kaas al cilmu ah wixii cilmiga keensanaya ku dhaqma horta marka hore baro kadibna wixii keensanayo cilmigaas ayaa samaynaya oo camalfal ah uma kadib yacmalu waa camalfalaya qofkii bimaa kiya ku camalfalaya yaqtadii keensanayo himaaga dalika kaas kaas al cilmu ah min tasdiiq ilakhbaari akhbaartii rumaynteedii ay wal camali camal ah bilaxkaami lagu camalfalo ficilan samayn dartiisi oo lilma'muuri la samaynayo watarkanka tagitaan dartiis oo lilmaxduuri laga tagaayo waani midka labaad asalka labaad aslun asal waay asalkaasoo bacda alcamali camal kadib u ahaaday wawa asalka camal kadib ahaadeyn waxaa waaye alistikfaaru waaye wixii haddii aad samaysay haddana maxaa laga rabaa istikfaar wixii lagu amray waa samaysay haddana maxaa laga rabaa istikfaar iyo watowbatu towba waaye min atafriidi gaabiin xaggiisii laga dembe dhaaf lo min atafriidi waay min ajli tafriidi gaabiin darteed fi lmaamuuri kii las amray ka gaabisay kii lagu amray waxaa laga yaabaa sidii la rabay inaad ula timaan wayso ula imaan wayso oo wax ka gaabisaa dhici karta soo ma gaabiintaad ka gaabisay darteed maxaa samaynaysaa istikfaar aw itacadee ama xadgudub aad samaysay fi lmaxduuri kii laska reebay dhexdiisa ku hadgudubtay waxba samaysay ka mida laska reebay maxaa laga rabaa marka istighfaar waay walihaada kan daraadiisii kaana wuxuu ahday min almashruuci waxa la- midka la sharciyeeyey khatumu lacmaali camal in lagu khatimo bilistigfaari waay acmaasha in lagu khatimo istigfaar kama qala ilahi siduu dhahay tacaala kama qala allahu ilahi siduu dhahay tacaala sareeye walmustakfiriina kuwa dembi dhaaf dalbayaan bilasxaari hiraaboodiyaasha hiraabood mataqaana adi hiraabood mataqaana hiraabood maxaa waay habeenkii qey- qeybta dambe saxiix waay bilasxaari waay hiraaboodku waay habeenka gadaashiisi gadaal aakhirkiisi waay faqaamuu qoladan way istaageen alleyla habeenkii ay istaageen wakhatamuu waxay ku khatameen huleelkii bilistigfaari ayay ku khatameen wa kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu alayh waala alihi wasalam idan sarafa markii ka baxo min salaati salaadiis xaggeed istakfara dembi dhaafa dalbaya alaaan astaqfir allah astaqfir allah astaqfir allah dhihi jire cibaadii gadaashiis soo maha wa aakhiru suuratin xajka hataa gadaashiisi ee sifaar las amray soo maha waa ibaado saas waakhiru suuratin suurad midda ugu dambe nasarat hiya ayada soo degtay calayhi nasarat eh waakhiru suuratin suuratan ugu dambe suuraddaasoo nasarat calayhi dushiisii nebi ku soo degtay hee suuratu nasri waaye idaa jaa haddii yimaado nasrullaahi ilaahay gargaarkiisii iyo walfatxu furitaankii maka ay uu yimaado oo wara'ayta adiga aad aragto nebi moxamedow annaasa dadka yadkhuluuna ayagoo soo galayaan fii diin illaahi alla diinkiisii dhexdiisii afwaajan haal ay yihiin koox koox waay, jamaco jamaco hee fasabbix markaasii tasbiixso bixamdi rabbika adigoo ku dheexan rabbigaada xamdigiisii wastakfiru dembe dhaaf weydiiso allah maxaa yeelay innahu in allaha lakaana wuxuu ahaaday tawaabaa mid towbad aqbalid badan waay cumrigii aakhirkiisina maxaa lagu gebagabaynayaa istikfaari towba soo maa cibaadadii aakhirkeena maxaa lagu gebagabaynayaa hee istikfaari deen towbad waay fakaana wuxuu ahaaday bacda nuzu fakaana wuxuu ahaa bacda nuzuurihi nuzuurihaa dheh fakaana nabigii wuxuu ahaa bacda nuzuurihaa suuraddan soo degitaankeeda kadib yukthiru mid badinayo an yaquula inuu dhaho fii rukuucihi rukuucigiisii dhexdiis iyo wa sujuudii sujuudiisii dhexdiis ba subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma kfir lii mid badinayo ahaa subxaanaka allow nasixidaadan ku nasixaya allaahuma ya allaaleyow rabbanaa ya rabbanaa rabbiganiyow wabixamdika umultabisan xaalaan ku dhexinahay bixamdika maxadaadi allaahuma ikfir lii allow idhaaf saasaa dhihi jireen wa kaana nusuuluhaa suuraddaasi soo degitaankeeda wuxuu ahaaday iidaanan ay iclaaman ogeysiin waay ogeysiis uu ahaa wa kaana nusuuluhaa suuraddan soo degitaankeed hee wuxuu ahaaday iidaanan ogeysiis iidaanan bimacnaa iclaaman waay ogeysiin uu ahaaday oo la ogeysiinaayo biqurbi ajalihi ajali nebiyi nebiga ajasiisii soo dhawaashadeedii sala allahu alayh waala alihi wasalama kamaa sida qaala ibnu cabbaasin uu dhahay radi allahu canhuma fii majlisi amiiri lmu'miniina mu'miniinta amiirkooda majliskiisii cumar ibnu khataab ah radi allahu canhu bimaxdarin meel la soo xaadiray min asaxaabata ay soo xaadireen waaqara waa qiray hu ibnu cabbaas cumaru radi allahu canhu waa u qiray warkaasi wa qaala wuxuu dhahay ma cumar maa lam anigu ma ogi mina ahay suuraddan xaggeed ilaa ma taquulu cumar ibnu khadaab in badan meeshii laisugu yimaado odayaasha ansaar iyo muhaajiriin ay iskugu yimaadaanba asaga wuxuu keeni jiray la soconaya ibnu cabbaas hoogaho marka arrinkii arrintii waxaa qalbigiis oo ma qalbigoodii dhinsaday ansaar ama asxaabadii maxay dhaheen aniga ilmi yar waa qabnaa meeshii dadka odayaasha iskugu imaanayaan ma keenayno cumar mar walba wuxuu keenayaa ibnu cabbaas ayuu keenayaa meeshii lasla joogo arrintaas ayaa hoogahoo dhinsadeen dhibsadeen markaasaa arrintaas asagoo marka ee tusinaayo arrinta asaga u keenaayo cumar ibnu cabbaas inuu tusiyo cilmigiisii inuu ee fadligiisii iyo cilmigiisii ilmo badnaantiisi inuu tusiyo darteed ay arrintaani u dhahay wuxuu weydiiyey aayaddan ee suuraddan meeshay ka hadlayso dadkii kale waxay dhaheen nebiga markiido maka ao nasriga markii yimaado fatxu maka ay timaado ilaahay inuu iska caabudo iska cibaadaysta ayaa la amray dhaheen ibn cabbaasa weydiiyey marka maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa u dhahay nebiga geridiisay tilmaamaysaa arrintaasi calaamaadkiisay ka mid tahay labadaas arrimood markii ay yimaadaan saddexdaas arrimood nasri yimaado fatxi yimaado dadka diinta ay soo galaan waktigaasi waktigii geridada soo dhowaatay waaye ilaahay wax badan dembe dhaaf weydiiso markaasuu cumar ku dhahay maa aclamu minha ilaa maa taquulu waay waxay qireen marka in ninkaani nin aqoon leh uu leeyahay cumar bilaash meeshaan aan u keeni jirinoo cilmiguu leeyahay aqoontiisii taasaa kaga celinaya wa fii saxiixi muslimin waxaa ku sugnaan ciishata radia allahu canha qaalad inay dhahday kaana rasuulu lahi sal slama yughiru waxaa mid badinaayo an yaquula inuu dhaho qabla an yamuuta inuusan dhiminin ka hor waay subxaanaka dhimashadiisii ka hor waay geridiisi subxaanaka allowna sixdaadi wabixamdika astaqfiruka watuubu ilay ka ayuu dhihi jiray wabixamdika anigoo ku dhexinahay maxadaadi astaqfiruka dembidhaafa ku weydiisanaya wa atuubu waa towbad keenaya ilayka haggaadi fajacala nebigu wuxuu ka dhigay alistiqfaara istiqfaartii iyo watowbata toobadii khaatimata alcumri ayuu ka dhigay kamaa sada juculataa labadaas si looga dhigay juculataa aliftatniya xaggee u noqonaya istiqfaartiyo toobada sida looga dhigay khaatimata alcamali camal khaatimadiisi sidii labadooda looga dhigay hee cumrigana khaatimadiisi looga dhigay wa ama lastaani fi lqadari fahuma wallahu subhana wa taala